haatana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah runtii sheeka jirtoo dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen iyo waa abwaan maxamed jaamac oo ku magac dheer m j oo inooga warrami doona qisada ay xambaarsan tahay heesta jacaylkan howlgabka ah sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heestaaga iyo weliba fanaanada idil barkad oo iyadana caawaynala wadaagi doonta maku diri jacayl wali maku yiri qof dabaskoco duufaanu dhacayo dabaylaa abeenkii kamiyadayooda
waa heesta aan qaado heesta ugu saamaynta badan ee aan weli dadku dhicin calankeeduna dhicin meel kastoon tegana walaalnaa barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qaybta hore ee barnaamijkeenna caweyska iyo caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa islamarkaana marti inoogu ah abwaane maxamed jaamac oo ku magac dheer m j oo ah hal abuuru ku noola magaalada gaalkacay oo islamarkaana curiyey suugaan kala duwan gaar ahaan heese ay qaadaan qaar ka mid a fanaaniinta muddooyinka dambe heese oga aadka loo dhegaysto waxaana uu maxamed qaybtan inoogu faahfaahin doonaa qisada iyo dulucda heesay qaada fanaanada yunub maxamed cabdi oo uu ii sheegay inay ku fadhido qiso dhaba u goobjoog u ah bal aan soo dhoweeya abwaan maxamed jaamac oo inala wadaagaya qisada heestaasi cabdixakiinow waa mahadsan tahay de horta qisadu waxay ahayd waaba iska caddahay oo heestuna waa tilmaamaysaa qofka markii aad u baahan tahay adigu waad jecesha had si wanaagsan wanaajiso oo weliba laba qofoos magaranaysaa inay xaaskiis ay yihiin haddii in lanqad oo midka kale khalad ka galo oo markuu rabay ka tabo xilliga dambe oo u soo laato dee jawaabtu iska filan kara waxay noqonaysaa inuu ku yidhaahdo dee markaan kuu baahnaa oo aan dee ku danaynayay ilaad iga tagtay markaa dee xilligan jacaylka jooga iyo rabitaanka xilligana mid ii qalma maaha marka inan yeelan isjeclaa bay ahaayeen dabadeedna dee kadib au ku soo laabtay ninkii isagoo cabanaya kadibna jawaabtii la siiyey baa sidaa noqotay waagaag markaanba sheeko dhacday oo qisadeeda lagaaga sheekeeyey ay ahayd oo sheeko jirta mise mise sida caadigaa abwaanada qaar ay sameeyaan si malawaal oo waxyaabaha xaqiiqadee jiraa baad ku salaysa runtii sheeko jirtoo dhab ay ahayd laba qof oo aan labadaba aqaan oo aan labadaba isku wanaagsanayn bay ahay ahaayeen kadibna markii hore waan ogaayo ay wada deganaayeen iyo isqabeen malaha siday isu jeclaayeen iyo wanaaga ka dhexeeyey waan ogaa kadibna dee si keliisa ayuu u go'aansaday inankii in uu gabadhii yidhaahdo waan ku fasaxaya ayadon wax sababa markaa uu dee noo sheegay ama ayadoo u sheegay aan jirin waxaan ku jiray dadkii garta galay ee markii hore doonayey inay ay u maslaxaan oo oranay dee reerku hasii dhisnaado lakin kadib uu nagu gacan sayri waanu iska tegey sidaasaanu ku furay waa dambe usoo baahday ayuu aniga iyo raggaan ku jirno aan ku jiro anigu oo inantiina yaqaanay asxaabtii ka mid ah ayuu u yeeray wuxuuna leeyahay iyo maslaxa markaa jawaabtii ay bixisay ayaa ahayd xilligaan u baahnaa hadduu iga tegey anigu dooni maayo xilligaan jacayl noocaas oo inta laygala tegey markii dee daruurta soo celisay uu u yimid mana aamini doono jawaabtii sidaa ahayd marka runtii markaan isku maslixi weyno labaad oo dambe dee magaranaysaa oo isku soo laabteen haddana waxaan isku dayna haddana qiil hadduu jirana isku laabtaan kadibna suurtagal way noqon weyday marka runtii gabadhii baa garti yeelatay oo de markii horena waanu ogeyn hawshooda marka qisadii baan ka sameeyey anigu oo runtii dee aniga de si caadi igu sawirnayd waxna aan ka ogaa waagaag marka waatan dee garnaqsanaysa gabadhiele maxaan ku dhaha markaan kuu heelanaa hareerta kaa fadhiyey dusha kaa hagaajin jiray habaaskii kaa dhowri jiray sidaan ahay hooyada marka way garnaqsanaysaa waxay leedahay dee markii horean xaaladdaa kuu taagnaayo waad garan weyday
wayadan le horta ma ogtahay qofka biniaadanka haddii aad doonayso inuu kaa haro ama ka harto waa inaad u sheegto sababta aad ku diidayso marka maadaama uu soo noqday ee doonayay inuu mar labaad halkii boora ka jafo marka usoo baahday dee ood naftii ku dhaqaalayn jirtay ood soo xasuusanaysaa Een, waxa weeyaan maadaama uu soo noqday ay- ayay ku quusinaysa arrintan waana waana fiican tahay qofka inaad u sheegto sababtaad ku nacaysay dee waan ku nacay oo iska eh, degtooni maayo keliya maaha qof weli wuxuu doonayaa in laga qanciyo sababta loo nacay marka waa in dee runtii laga saaraa farta runtii laga saaraa marka de waa iyadana odhanaysaa een, ama aan saan u sameeyey ay ahayd maanse dheer bay weliba ahayd oo heese badan baa laga qaaday een, in- inan kaloo fanaanado la yihahdo nadar maxamed mine hees kaloo la yihahdo ilbaha qureed noocna ka qaaday oo isla maansadii ah qaybtaa horena yurub kenya qaaday marka waxa weeyaan een, de markaan ku helanaa hareertaadana fadhiyey dushaada hagaajin jiray habaasa ka dhowri jiray sidaan ahay hooyadaa hagaag kuu seexin jiray hantaaqada kula nibcaa inaad ii helisiyo horseed baan filanayay hadaama la qoday haddaan abaalmarin kaaga helay galgacalkan horiye halbowlaha bidix ka yimi aruubkana aan ku shubay anigu soon kuugu horay adigu iguma hambayn adduun la iskuma hube markuu nafsi kuga habsaday anfugu kuga helay il- cidlada ilmadu kaa helay ikhtiraa dad hoostiida timid waxaan heedhe ku yidhi jacaylkan howlgabka haraadee kaa maro sidaasaan moodaya miruhu inay sida ahaayeen ama haddaan wax ka khaldana wax badan kamaana khaldin marka runtii arrin gabadhii markii aan dibi soo aragnay ay igu tiri niyo waxyaabahan qarinaya xitaa si- saad u fahamtay ayay ahayd oo runtii xasaasi oo dareenkii gabadha ka tujinaysa isaguna de waa ku qancay sidaa oo ayuu uga quustay wagaag marka labada qof dib ismaaciil fana sidii bay isu daayeen mar haddii aad ay gabadhii gartii heshay go-aankaana qaadat hay hay waa ciidankaa la kala gurtay de way isqabeen dad wada aan jecelnahay oo saaxiibadeen ay ahaayeen kadibna markuu iska tegay muddo uu maqnaayo u baahday ayuu haddana noo soo ergooday marka een, waxaan u malaynayaa jawaabtii ku habboonayd ayay siisay inkastaanu doonayna mar kastaba anagu inay isku laabtaan oo inaan dee sida sharcigu ogol yahay walaalahayo dee mar labaad midoobay arag laakiin sidaas u kala arrin
markaan ku helanaa hareerkaadana fadhiyey dushaada hagaajin jiray habaaska kaa dhowri jiray idaanahay hooyada agaa kuu seexin jiray hantaaqada kula nibaa inaadilisiyo horseedi baan filanaye aadaama loqoday haddaan abaal marinkaaga helay inaadilisiyo horseedi baan filanaye aadaama loqoday haddaan abaal marinkaaga helay galgacalkan hooriye halbowlaha bidix ka yimid hadhuubkana aan ku shubay anigu saan kuugu huray adigu adigu adigu iguma dambayn adigu adigu adigu iguma dambayn gacalkan hooriye halbowlaha bidix ka yimid aruubkana aan ku shubay anigu saan kuugu huray adigu adigu adigu iguma dambayn adigu adigu adigu iguma dambayn aduun layskuma horeye aduun nafsi kugu habsaday antigu ugu helay cilada aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan maxamed jaamac oo ah hal abuur ku nool magaalada galkacyo dhegaystayaal qayb kale oo kaga warrami doona hees kale oo isla qisadan ka dhalatay toddobaadka dambe ayaad dhegaysan doontaan markanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii kasii aanba qaadi doonnaa waraysigii fanaanada idil barkad ay kaga warramaysay waayaheeda fanka sugaan badan baa jirtay hore waa la- waxaa la yidhi shimbirka baalka la yidhahda jacaylka wax badan aad loogu dirtay waxaa la yidhi shimbirihow dabaylaha daruuraha dhex maraya meeshaa doontaba adigaa u duuloo damaashaad ku marayeen warqadan daboolada dusha dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga abwaan ka mid halkaasu ka galo shimbir buu dirtay oo jacaylkii halkaasaa loo adeegsaday nin kalena galayr buu adeegsaday wuxuu yihi galayriyow adaan geesi oo biqini buu yihi moogti markaasuu halkaa yidhi dhambaalkaa iga gaadhsiiya halkaasuu ka galaysnaa meelo badan baa jacaylka loo adeegsaday qaar waraaqaha daboolan qaar shimbira iyo galaydka iyo waxaasay dirteen qolaba qaar hawaday dirteen hawaday mariyeen adigu waad ka soo fogaatay oo waad soo dhawaato halkii rasmiga ahaybaad soo gaadha waxaad tidhi ma ku diray jacayl weli ma ku yidhi qof daba soco isla adigiibaa isla qofkiibaa soconaya oo markaa maxaan ku idhaahdaa jacaylkiiba isla qofkiibu diraya halkii qofku shimbiraha ka diran lahaa bal heestaa nooga waran wallaahi shirwacu heestan waa hees aad taariikh leh mug weyn aad baan u salaamaya maskaxda kama tagtaa waan ka sameeyey walaalkii sayid cawaale oo ku sugan ingiriiska heestanna waa taariikh oon abwaanka qusaysay marka isagiyo lamaanihiisa ama xaajiyadiisa ayuu taariikhda ka sameeyey heesta marka heesta waa hees dadka oo dhan waa heesta aan qaado heesta ugu saamaynta badan ee aan weli dadku dhicin calankeeduna dhicin meel kastoon tegana walaal noo qaad nooga celi meel kastoon maro way ka shidan tahay dhada heestan si gooniyaad ugu cimaamadeen
qiyaastii markaad eegto waa maku diray jacayl weyli maku yidhi maku yidhi qof daba soco duufaano dhacay iyo dabeelaha habeenkii dhibka miyaa diyooda miyaa diyowda marka ilaa qofkii uu dayoobaya halkaase marka waad dareemi kartaa dareenkeeda soo maaha waxay dadku jeclaanayaan absolut absolut bishka dambe wuxuu yidhi maku degay jacayl weli maku yidhi dibnaha iyo afka iyo daboolo dhegta waxaanay doonayn waa inaad u diidaa nacam dhib kasta oo qofkaad jeclayd daliil kastood ka arkaysa adiga kumaba socdaan dhegaha wanaad u diidaa marka waa hees aad u taariikh aad iyada laftigeeda muddo dheer baan hayay laakiin mar bay soo baxdo waa heestii loogu jeceliyay saaba markay soo baxdayna dadkii si fiican bay u gaadhay aad iyada audiyonan muuqaal usoo saarin bay gaadhay markii dambaan muuqaalo kusoo saaray waraysi tvga qaranka somaliland
maku diri jacayl weli maku yiri qof daba soco maku diri jacayl weli maku yiri qof daba soco duufaana dhacan iyo dabaylaa habeenkii dhikamiyadayowda dabaylaa habeenkii dhikamiyadayowda midare utayo ile talibate midare utayo ile talibate kondoni siisay dadku kumulayaaba dawamiyaad dawamiyaad ka dhigaa Thank you. mise darinta geedka dibnahaana gelino naftu kulama toogo inuu darayay mahdaragay dushun aku dushumadi ka maqashay mise darinta geedka dibnahaana gelino naftu kulama toobo inuu darayay maharagay dushun aku dushun baad ka aragtay degi jacayl wali maku yiri dibnahayo maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo afkayo daabalo digtu waxaanay doonaya waa inaad diirtaa dhegtu waxaanay doonaya waa inaad diirtaa
wagaag haddaynu heestaasi iyadana kaga soo gudubno dee horeynu usoo tilmaanno waxaynu idhi lamaanaha adduunku ciddii kala maqan ciddii isku dow ciddii isnaawilaysa ilaahay qaarna isu sokiro kuwa kalena isu soo dhoweeyo teknolojiyadda imanka dee waxaa adduunyada laga wada socda marka la yidhaahdo sugaanta aynu imanka fanka la soo saarayo iyo heesaha la qaadayo iyo bandhigyada la qabanayaba intaan la gaadhin teknolojiyadda inta badan qayb ka qaadataa la yidhaahdaa oo adi adaba tilmaamaya heesihii inaad kusii xayeysiinayso waxaad tidhi halow may maqlaysaa xasaawihiiyo sheekada soo joosigaagii markaa mas tidhi teknolojiyaddii heesihiina iyadaa wadda haddana waxay usoo gudubtay ilaa iyanay isu keentay heestaa halow baan haddana iyadana bal dhegeystayaasha haddaad la wadaagto
heesa halowna waa hees maasha allah taariikhiina waxaa sameeyey abwaan ma odhan kara e qaybi ka mid ah walaalkii aad igu qaaliya fannaan legend mlaxamiiste de waxa dhalay kolley maasha allah ilahi naxariis jalan ka waraabiye aaba iyo abwaan magac le cabdifataax xasan sheekh muumin clamka loo yaqaano coriye ama cabdi coriye ayaa sameeyey marka heesta waana soo saarnay dee imanka heestaas waxay gaadhayba qoomiyadii soomaalida intii ka tagtay qoomiyado kaloo eritriyaan iyo etoobiyaan oo dhegeysanayaan baabala noo soo diraa marka marka heer caalami noqoto
heer caalami bay noqotay oo qofka gabadh wiil xabashiin arkayo soo bedelay oo si af xabashi kuga heesiya ba habeen dhood laga soo diray marka heestaas waa hees aad u taariikh weyn leh abwaan baa abwaanka cabdifatax waxaa sameeyey cabdicuriye waana qiso u gooniya gaabal qisa isaga ku dhacday oo la xidhiidha hawshaas
exactly igama sheekay inay qisaasa ku dhacday laakiin waa wax uun kolley isaga u gooniya
maxaad is leedahay maxaa u gaara heesta oo keenay inay ilaa qoomiyadaha kale u gudubto maad halowdan iyo telefoonnadan iyo labada qof oo wada hadlaya ka hadlayso mise waxa weeyaan qaabka ritimka iyo laxamkiisa u dhacayso
may waa telefoonada iyo qofka markuu adduun hataa af soomaaligii garanayn wuxuu arkayaa mahaydeen telefoonki iyo haloodii iyo telefoonki hadliye iyo kelmadii iyo haloowa iyo interesti buu qofkii yara qabanayo marka wuxuu saranaya kole anugu inta aniga garashadayda wuxuu saranayaa halowdan telefoonka lagu hadlayo adigina ka warkeen musiga muusig waxa saarana ninaba caadi ahayn waan adigu mahad celinayo master macalimoo sheego bishaar baa tumay sidoo kale master macalimoo kale oo mataqaanaa aadan u salaamayo cabdirashiid axmari baa voiceka qabtay rag baa isugu tegay iyo lajin curiya iyo lajin hatif oona marnaba maskaxda ka dhamaan dawanan onlistaad la janneeyo iyo weliba mastaraa isugu tegay sikila kuma garatee lajanne iyo mastaraa isugu tegay hatif iyo curiye iyo sheego bashaar iyo axmari iyo marka waxa uun caan saacayda ka dhigay dhowr fiyuskeeduna uu badan yahay inay halowda iyo mataqaanaa waxaa ka yara duwan ereygan dadkii wada dadkii wada garanayaan
may maqlaysaa Hello, may maqlaysaa asaawigii sheekada hadalladii macaana soo horo joogsigaagan ku haba naftaydii hasaawigii sheekada hadalladii macaana soo horo joogsigaagan ku haba naftaydii
Hello,
barnaamijka dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
haddaad adigu ladan tahay ogow anigu maan yelin hamigan lahay waxaan higsanay halkeed maanta joogta halkeed maanta joogtaay calafkii rajadan hele haddana waaye oo lumay haddaad maqasho ereyada kuno isoo jawaab isoo jawaab
aad buu u mahadsan yahay shirwac oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi cawayska washington